maanta maanta oo ay taariikhdu tahay todobaiyo tobanka bisha agoosto labadii kun iyo toban iyo todobo waxaa noo qabsoomay ama u qabsoomay maamul goboleedka hirshabeelle fadhigii waraha wasiiraha ee usbuucla ahaay ama khamiis walba in la qabtay ay ahayd ayaa maanta ka qabsoomay magaala madaxda maamul goboleedka hirshabeelle magaalada jowhar waxaana guddoominayey madaxweynaha kumeel gaarkaa isla markaana ah madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka maamulka hirshabeelle waxaana shirkaa ka soo baxay go-aanno ay ka mid yihiin kuwa soo socdo goluhu waxay waxaa ay ayideen go-aankii dastuuriga ahaa ee xilka looga qaaday madaxweynihii hore cali cabdulaahi cosable goluhu waxay ugu baaqayaan dowladda dhexe ee federaalka iyo beesha caalamka in la raaco lana taageero go-aankii dastuuriga ahaa ee ay golaha baarlamaanka gaareen afar iyo tobankii bisha agoosto labadii kun iyo toban iyo toddobadii goluhu waxay isku raaceen in loo diyaar garoobo doorashada madaxweynaha soo socda ee dowlad goboleedka magaalada hirshabeelle intaas ayaan ku soo koobayaa warsaxaafadeedkii maanta hadda oo aan ka soo baxnay shirkii golaha wasiirada oo ahaa markii labaad ee golo wasiiro isku yimaadiin shir golo wasiiro la qabto tan iyo oo ahaa kii labaad lixdii biloodoo lasoo dhaafay waa kii labaad oo golo wasiir isugu yimaadiin warbixin isdhaafsadaan wasiir walbaba wasiirka kale wuxuu qabto ogaadaan waxay qabteenna ay ku soo bandhigeen